bsmi اllahi الرحman الرaxيm alxamdu لilh rb اlcaalamiin slى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى alihi wصaxbihi aجmaciin darsigeennii sideedaad musanifka wuxuu nooga hadlayaa baab la yihahda baab اlxajbi xajbi macnaha waxa weeyaan qofkii oo loo diido dhaxalkii inuu wax ku yeeshto ama wuxuu lahay wax laga nusqaamiyo kaasaa xajbi la yidhaahda marka musanifku wuxuu iri waاljadu maxjuub can اlmiiraathi biاlabi fi axwaalihi thalaathi watasqud اljadaatu min kuli jiha biاlumi fafhamhu waqis maa ashbahah wahaakada bnu اlibni biاlibni falaa tabgi can اlxukmi الصaxiixi macdila watasqط اlkhwaة biاlbaniina wbiاlabi اladnى kama ruwiina aw bbni اlbaniina kayfa kaanuu siyaani fiihi اljamcu wاlwixdaanu wayafdul bnu اlumi biاlisqaaطi biاljadi fafhamuu calى اxtiyaaطi wbiاlbanaati wabanaati اlbni jamca wawixdaana faqul lii zidnii ثuma banaatu اlbni yasqطna mataa xaaza اlbanaatu اthuluثayni yaa fataa إلا إذا cصبhن الذkر من wلد الابن على mا ذkروا ومثلhن الأkhواaت الاتي يdليna بالقرب من الجهاaت إذا أخذna فرضhن wاaفيa أسقطna أwلاad الأب الbawاakيa وإn ykن أخ لhنa xاaضرا cصبhنa باطنا وظاaهرا walaysa bnu اlakhi bilmucasibi man mihlahu aw fowqahu fi اnasabi meeshan wuxuu musanifka noogaga hadlayaa xajbi wax la yidhaahdo qofkii oo macnaha laga daboolo inuu dhaxalkii wax ku yeesha loo diido waa marka alxajbu lugatan almancu baa la yidhahda xaajib waxaa la dhihi jiray waagii hore ninka xaariska ah oo qofka mas-uulka ah gurigiisa joogo oo dadka ka ilaaliyo xaajib baa la dhihi jiray waxaa xaajib loo yiri liannahu yamnacu annaasa min addukhuuli cala almas-uul wa sharcanna waxaa la yidhaahdaa almancu min alirthi kuliyatan aw min bacdihi almancu min alirthi bilkuliya aw min bacdihi almancu in layska reebo loo diido min alirthi dhaxalka bilkuliyati dhammaan xajb xirmaan halkaas la yihahda qofkii inaba dhaxalka loo diido aw min bacdihi qeybka wax ka dhexli jira laga nusqaami o qeyb kale la geeyo kaasaa la yihahda marka taa hadda tacriifkaas waxaan ka fahamnay ana alxajba nawcaani inuu yahay xajbu xirmaan xajbu xirmaan xajbu xirmaan inuu yahay qofkii in lagaba hoojiyo dhaxalki oo ay kamid tahay maalan awowgii oo kale aabihii intuu joogo wax ma dhexlahay xirmaana la yihahdo awow wax ma dhexlahay iyo wa xajbu nuqsaan iyo wixii in la nusqaamiyo oo kale mathalan waxaan soo dhaafnay zawjka hadduu hooye zawjka naagta u dhexlaya hadday ilmo ka tegin nisow dhexla hadday ilmo joogaanna niskii inta laga raraa waxaa la geynaa rubuc xajbu nusqaan baa la yihahdaa markaas qeybtiisii wax baa laga nusqaamiyey marka wاlxajbu baab cadiim min abwaabi اlmiiraath aw min ahami abwaabi اlmiiraath qofkiin xajbiga garanaynin iyo si laisku xijaabayo waxa weeyaan inuu miiraath ka hadla ma banaano xataa qaala ahlu اlcilmi xaraamu calى man laa yacrifu اlxajba an yuftiya fi اlfaraa'idi waxaa la yihi ninkaanan xajbiga sida laysku xijaabayo oo xajkaba oo macnaha laysku laysugu diidaya ninkaan aqoonin inuu faraa'id ka hadla maba ahabo marka sidaasaa waxaa la yihi maxaa ka laasimayo lianna man laa yacrifu اlxajba yalzam minhu an yucطiya hayra mustaxaqin hayra mustaxiqin aw yaxruma mustaxiqan waxaa dhici karta ninaan xaq wax ku lahayna inaad wax siisid ninkii wax lahayna inaad u diidid labadaas midkooda imaan karto marka xajbiga waxa weeyaan mancu man qaama bihi sababu اlirthi min miiraathi batatan aw min awfari xadayhi tacriifkiisa labaad tii horaa ugu sahlan almancu min alirthi bilkuliya aw min bacdihi min bacdi alirthi in la yihahdo ama in la yihahdo si awdax min dalika mancu man qof in laga reebo qaama bihi sababu lirthi nin dhaxalka wax kula ahaan lahay sababkiisi laga helay min miiraathihi loo diida batatan si dhammaan ah aw min xawf aw min awfari xadayhi ama labadii faa labadii nasiib ou lahay midkii ugu fiicnay loo diidaa la yihahda marka waa noo imaa doonaa musanifka hadda sida meeshaan ka muuqato waxa weeyaan wuxuu ka hadlayaa xajbiga qeybka la yihahdo xajbulxirmaan qofkii oo looba diida dhaxalkii kaasuu ka hadlaya xajbiga oo nusqaanka ane waa faraaidtii hadda aan soo marnay waa waxaan aan joognay nin waxaad arkaysa nis wax ku dhexlay markaa sudus la geey qof macnaha thuluth ku dhexlay sudus la geey qof oo rubac ku dhexlay thumun la geey waxaasoo dhan waxa weeyaan xajbu nuqsaana la yidhaahda marka aan galno wuxuu ri musanifka waljaddu maxjuubun can ilmiiraathi biاlabi fi axwaalihi اthalaathi waljaddu awowgii maxjuubun waa laga xijaabay oo loo diiday can ilmiiraathi dhaxalkii bilabi aa lagu xijaabay fii axwaalihi awowgii axwaashiisa athalaathi ee saddexda ahayd waxa weeyaan haddii aabbo ou joogo awowe meesha wax kuma laha wiil baa dhintay wuxuu ka tegay aabbihiis iyo awowgiis uu ka tegay marka waxaa laleeyahay almaalu yarithuhu اlabu kuluhu walaysa liljadi shayءu fi اlmaali waاljadu markaa saas waa jadkii maxjuubun waxaa lagu xijaabay can اlmiiraathi biاlabi baa lagu xijaabay fi axwaalihi halaaث axwaalihi halaaث waxaa weeyaan aabbaha saddex xaalo wax ku dhexli jiray saddex xaalo mid ka mid ah hadduu aabbaha joogi lahayne awowgii booskii aabbaha soo fariisan laha ilaa mas'alo yaroo kooban haddana soo dhaaftay mooye axwaali halaatha waxaa weeyaan lianna alaba axyaanan yarihu bilcasaba oo wiil baa dhintay aabihiisuu kadhuu ka tegay xoolihii o dhan waa wada qaadanaya marna farad kaskiisuu ku dhaxlaa nin baa dhintay wiilkiisii aabihiisuu ka tegay aabbihii sudus ou leeyahy wixii soo harayna wiilkiisa iskale marka waa xaaladii labaad xaalada saddexaad aabbaha waxaa weeyaan marna wuxuu ku dhexlaa farad iyo iyo iyo casaba mathalan nin baa dhintay wuxuu ka tegay gabadhiisa iyo aabbihiis gabadhi aabbihii mahalka waxay ku leelihiin aabbihina sudus ou leeyahay gabadhina waxay leedahay nis markii intaas kala qaataan inta soo hartay ilaan lix markii lagu dhiso oo aabbihii hal sudus qaato gabadhina saddex ay qaato afaray noqon labadii soo hartay dana aabbihii baa wax ku qaadana casaba saddexdaas xaaluu aabbihii wax ku dhexli jiray haddii aabbihii uu meesha ka maqan yahay awowgii baa meesha imaanaya marka saddexdii xaalabo hadduu aabbihii joogo awow meesha wax uma yaaliin ama farad ha lagu dhaxlo ama casaba ha lagu dhaxlo ama faradii casaba isla jirta ha lagu dhaxlee aabba meel joogo awow wax kuma laha sidaas waay marka taa wax badan ay kuu fududaynaysaa faraaidka hadiiba lagu yiri hadaasba aabba joogo xagga awow haba fiirin toban awow haday joogaan dhibkuguma hayaan wa tasqud اljadaatu min kuli jiha bilumi fafhamhu waqisma ashbahah wa tasqud اljadaatu buuri ayeeyayaalkii oo dhan waa dhacayaan oo min kuli jiha jiha kasta ka yimid bilumi bay ku dhacayaan ee fafhamu arintaas faham waqismaa ashbahahu wixii shaas shabahane uga qiyaas qaado wa tasqud اljadaatu fiir haddii meydka dhintay hooy ay noosha hooyadiis hadday nooshahay meydka dhintay hooyadiis hadday nooshahay ayeeyo maba imaan karto min kuli jiha oo ama ha ka timaado aabbaha xaggiisa ama hooyada xaggeeda ama awowga xaggiisa mar hadayba meydka hooyadiisa joogto jadoo dhan way ka hartay waxyaalaha faraaidkuu fududaynay kamid tahay waxyaalaha faraaidka kuu fududaynaya kamid tahay wa tasqud ljadaatu ayeeyayaalkii way dhacayaan min kuli jiha abootayaalkii way dhacayaan bilummi hooyadii bay ku dhacayaan oo hooye hadday joogto jado waxba imaan mayso ee fafhamu fahma qisma ashbahahu yani wixii asiga shabaho haddii waxaa weyaan aabbihii haddou jooga awowna wax ma dhaxlaayo wa taasaa lamid wiil haddou joogo wiilkii wiilkiis wax ma dhaxlaayo taas ugu qiyaas qaado macnaha waxaa weyaan meyd kasta ninku qof kasta qofkuu ku soo dhawaado hadduu nool yahay dhaxal wax kuma laha ila alikhwa liummin inahum yudluuna biummihim wa yarithuuna macaha marka hadda meyd baa dhintay hooyadiis iyo wiilkiis iyo ayeyadiis oo ka tegay maalka lixaa lagu dhisayaa hooyadii sudus ay leedahay shantana wiilka iskale ayey waxba ma laha sidaasay ku baxaysa wahaakada bnu libni bilibni falaa tabqi can alxukmi asaxiixi macdila wahaakadaa sidaasoo kale yow ibnulibni wiilki wiilkiisana uu dhacayaa bilibni buu ku dhacayaa falaa tabqi ha raadinin can ilxukmi asaxiixi xukumka toosan macdilan iilasha haka raadin xukumka toosan haka weecanin yaa lagu leeyahy wahaakadaa sidaas oo kale yaa ibnulibni yasqutu ibnulibni buu dhacayaa bilibni buu ku dhacayaa hadduu ibnulibni meesha joogo ou ibnigii ka sokeena ou joogo falaa fala yarithu macnaha nin baa dhintay wiilkiisuu ka tegay iyo wiilkiisa wiilow sii dhalay marka wiilkan asiga ou dhalay aa dhaxlaya kaas asiga uu sii dhalay ma jiro kaas yarta xataa maaha laba wiilaas dhalay mathalan ka soo qaado wiil ou labadii wiil wiilna wiilow sii dhalay midna asigayaaba joogo aabbihii marka waa dhintay marka wuxuu waxaa meeshii joogo wiilkii u dhalay kow iyo wiil kale wiilow dhalay oo laakiin asiga dhintay wiilkii hore waa dhintay marka wiil iyo adeerkiisa isla jooga macnay saas waay marka wiilkan aabbaha u dhow baa wax dhexlaya midkaas aabbihiis ou dhintay hadduu aabbihiis nooli lahaa u noolaan lahay wuu la dhexli lahay laba wiiloo isla dhalatay noqo lahayn midkaas kale wiilkou ka tegay dhihi maayo aniga aabbahay waa dhintay booskii aabbahay aan imaanayaa marka aabbahi awowgii waan kula dhexlayaa ma dhihi karo waxaa lagu leeyahay ibnulibni ma tahay adiga ha ama aabbaha ha noolaada ama yuusan noolaanin maadaama ibni uu meesha joogo kaa sokeeyo oo aabbihiiba uu asiga aabbo yahay awey nin awow loo yahay meesha wax uma yaalaan wahaakadaa sidaasa ibnulibni uu u dhacayaa bilibni baa lagu xijaabay macnaha yuxjabu ibnulibni bilibni yaa lagu xijaabayaa ee falaa tabqi ha raadinin can ilxukmi asaxiixi falaa tabqi ha raadinin macdilan iilasho can ilxukmi asaxiixi xukumka saxiixa in laga iisha ha raadinin oo macnaha waxa weeyaan ha isku dhumin saasaa loo jeeda wa tasqutu alikhwatu bilbaniina wa bilabi ladnaa kamaa ruwiina wa tasqutu alikhwatu walaalihina way dhacaan ama jamac ha ahaadeeno ama qof keligiis ha ahaado ama ikhwa ashiqaa ha noqdeeno ama ikhwa liab ha noqdeena eh waxay ku dhacayaan bilbaniina wiilashi ay ku dhaxlayaan ay ku dhacayaan oo lagu xijaabaya iyo wa bil abil adnaa aabbaha dhow kamaa ruwiina sida noola wariyay macnaha wa yuxjabu alikhwatu waa la xijaabaa bilbaniina oo ay lamid tahay tasqutudaas macnaha nin baa dhintay wuxuu ka tegay wiilkiisaa iyo walaalkiisuu ka tegay wax kaloo dhexlaya ma laha waxaa le dhexalka dhammaantiisa wiilkaa iskale walaalkii wax kuma laha wayasqut wa tasqutu alikhwatu taas waay ama wiil buu ka tegay iyo shan walaalo ah oo dumar iyo ragba leh waxaa laleehay wiilkaa xoolaha iskale walaalo waxba kuma laha waxyaalaha oo dhaxalka kuu fududayna kamid tahay wa tasqutu alikhwatu walaalihii way dhacaan bilbaniina wiilashii ay ku dhacaan aabbihii wiilkii ninka dhintay wiilkiisiyaa joogo bilbaniin haddaan idhi bilbanaada ku baxay banaadkuma dhacayaan mithaal ahaan ninbaa dhintay gabadhiisa iyo walaalkiisuu ka tegay gabadhii nisay ku leedahay walaalkiina inta soo hartuu qaadanaya laakiin musanifka hadda bilbaniina wuxuu kuu leeyahay banaad ma aha banaad ma xijaabi karaan walaalo walaa akhawaat ma xijaabi karaan hadday badan yihiin gabdhihiine thuluthayn ay xoolihii ku soo leeyihiin inta kalene waxaa qaadanayo walaalihii haddii walaalahaas ayna jirin qof kaloo xijaabo sidii aabbii hadda aan soo sheegna wa bilabi l adnaa aabbaha dhow bay haddana ku dhacayaan oo ku xijaabmayaan kamaa ruwiinaa abul adnaa waxa weeyaan nin baa dhintay aabbihiisuu ka tegay iyo walaalihiis bilijmaac waxaa weeyaan aabbihii aa dhexlay walaalix wax kuma laha waxaa le wiilkan anaa dhalay adinka ilama dhalin walaalaad la tihiin sax waay wa bilabil adnaa wuxuu kaga ixtiraazayaa uu kaga bixiyey jadkii oo kale lianna awowga aabbaha waa yahay laakiin abil abcad waay marka haddii nin intuu dhinto uu ka tago wiilkiisa mathalan nin baa dhintay waxaa meesha ku haray wiilkii ou dhalay ma wiiltaas iska dheh walaalihii iyo awowgiyaa kulmay dheh nin baa dhintay wuxuu ka tegay awowgiis iyo walaalihiis oo rag iyo dumar leh waxaa weeyaan ma dhacaayo markaas macnaha walaalihii dhici maayaan liannahu qofka meesha joogo aabba ha ahaada laakiin aabbihii dhawaay ma aha aabba fog waay oo awow ah marka sida noo imaa doonto fi lqowli araajixi markii abuu thawr laga reebo jadka iyo walaalaha waa isla dhexlaan laakiin dad baa waxay qabaan maya awow haduu meesha joogi aabbihii booskiisa la keenaa wabitaali ikhwihii waa xijaabayaan waa taasna waa tan shalay soo dhaafno ila ida kaana hunaaka ikhwa likownin fi lqurbi wa huwa uswa aan soo dhaafnay marka inuusan xijaabaynaa raajixa wa tasqudu likhwatu bilbaniina wa bilabi ladnaa aabbihii dhowaay walaalo iyo aabba hadday kulmaan meydka aabbihiisa iyo meydka walaalihiisa aabbihiyaa dhexlayo marka bilabi ladnaa aan idhi bilabi laclaa ama alabcad awowgii iyo walaalihii hadday kulmaan walaalihii dhici maayaane awowgi waxbay la qeybsanayaan masaladooda waa tay imaan doonto aw bibani lbaniina kayfa kaanuu siyaani fiihi ljamcu wاlwixdaanu waxay u taalaa watasqutu likhwatu way dhacayaan bilbaniina layidhi moogtahay watasqutu likhwatu bibani lbaniina dheh hadani wiilashi wiilashoodii yaa haddana lagu xijaabaa walaalihii nin baa dhintay wuxuu ka tegey wiilkiisa wiilow dhalay wiilkiisii waa dhintay wiilow dhalay iyo walaalihiis uu ka tegay walaalo waxba meeshaas uma yaalaan wiilkaas oo wiilka dhalay aa dhaxalkii oo dhan iskale marka alikhwatu yuxjabuuna bibani labnaa wiilashii waxay dhalaan wiilal kale ah wa tasqudu likhwatu way dhacayaan bibani lbaniina wiilashii wiilashoodii hadday wiilashi joogin oy wiilal ka tagaan walaalihii way dhacayaan laakiin bibani lbaniina niri wiilashi wiilashooda laakiin bibanaati libni maya wiilkaadiyaa gabdho buu dhalay asigii wuu dhintay gabdhihiisii iyo walaalahaad ka tagtay gabdhahaas markaa hadday hal tahayna nisay qaadanay inta kale walaalihiia iskale hadday laba iyo wax ka badan yihiinna thuluthayn ay gabdhihii leeyihiin walaalaha inta soo hartay leeyihiin marka gabdha oo wiil ou dhalay walaalo laguma xijaabi karo ama ha ahaadeeno walaalahaas dumar ama rag ha ahaadeeno laakiin ikhwatu liummin yaa lagu xijaabi karaa keli a marka aw bibani lbaniina kayfa kaanuu siyaani fiihi ljamcu kayfa kaanuu siday ahaadaanba ha ahaadeeno bibani lbaniina macnaha ama ha noqdaano daraja aluulaa wiilkaadi wiilkiisi ama ha kasii fogaado siyaani fiihi aljamcu walwixdaanu waxaa siman buu le siyaani fiihi waxaa ku siman aljamcu inay jamac yihiin iyo walwixdaanu wiilkaada wiilkou dhalo hal ah iyo wiilkaada toban wiilow dhalay waa isku xugum xoolihii ayagaa wada qaadanaya qeybsanaya laakiin walaalo wax kuma leh la dhihi maayo wiilka haduu hal wiil ka tagay walaalihii waxbay kuleeyihiin la dhihi maayo oo waa waaxid laakiin wuxuu ku yihi siyaani fiihi aljamcu walwixdaanu keli keliga iyo jamaca wiilasha waxba iskuma dooriyaan oo ninkii hal wiil ka taga dhexalkiisa asaa iska wada leh toban wiil hadduu ka tagana waa la mid marka waxa weeyaan walaalihii marka waxaa lagu xijaabay saddex sida hadda muuqato wiilashii oo meydka u dhalay iyo meydka aabbihiis iyo meydka wiilashiisa wiilal uu sii dhalay saddexdaas hadday meesha joogaan alkhwat اlashiqaa wاlkhwatu labin wax kuma laha khwatu lumin waa imaan doontaan inta hadda watasqut اkhwatu ay alashiqaau liabin unbaa loo jeeda nisaaan aw dukuuran farqi ma laha intaba saddexdaasaa lagu xijaaba wayafdulu bnu اlumi biاlisqaati biاljadi fafhamhu cala اxtiyaai wayafdulu waxaa haboon wayafdulu ibnu lummi hooyadii wiilkeedii waxaa ku haboon bilisqaadi dhicid biljaddi oo ku dhaca ee fafhamu waxaad fahamtaa calaa ixtiyaadin si oo ay digtooni ku jirto wax u faham hadda wuxuu kaaga hadlaa markaan ikhwatu lium awlaadu lummina waa la yidhaahdaa alikhwatu liummina waa la yidhaahdaa kuwii laga soo hadlay اkhwat ashiqaa aw ikhwa lab dakaran aw unthaa waa laga soo hadlay marka wuxuu leeyahay wayafdulu bnu umi micnaha ibnu lummi waxaa haboon uu ku haboonaadaa bilisqaadi dhicid biljadi ou ku dhaco ee fafhamu fahm calaa اxtiyaaطin ibnu lummi awma ikhwat lumin labay ku dhacaan farcun waarith ayan kaana waata noo imaa doonto waa ku dhacaan hadduuba meydka dhintay dad aas ka tago gabar iyo wiil iyo ama waxay sii dhaleen wax ka mid hadday joogaan ikhwatu liumin wax ma laha waa hal qeyb midda labaad farcun wuxuu ku aslu dakarin waarith iyo asal dakar aho waarith ah mathalan ikhwatu liummin hadday meeshii ninaa dhintay wuxuu ka tegay walaalihiisoo ku hooyaa iyo aabbihiis aabbihii ha dhaxlaayo walaal wax kuma laha liannahu waxaa laga fahmay haddiiba la yidhi ibnulummi awowguu ku dhacaa aabbihina min baabi owlaa inuu yahay faham saas waay wyafdul bnu lumi bilisqaadi biljad yaa layidhi jad haddiiba aabbaha alikhwat alashiqaa u riday waxaa weya min baabi owlaa ikhwat lumin warkooda maba jiraanba marka waxaa lagu yidhi maadaama alikhwat alashiqaa awowga ay la dhexli jireen waxaa laga fahmi karaa meeshaas inay ikhwatu lumin awowga la dhexli karaan markaasaa waxaa lagu yidhi maya alikhwatu liumin ikhwa ashiqaa waxay kaga duwan yihiin waxaa intii ayaga kuwaas lagu xijaabi jiray alikhwa alashiqaa wixii lagu xijaabi jiray ikhwatu liuminna waa lagu xijaaba kow waxaa dheeraad oo ikhwatu liumin lagu xijaabah oo kale awow baynamaa kuwii hore awog way la qeybsanayeen mathalan fiiri had irtaa nin baa dhintay wuxuu ka tegay awowgiis iyo walaalihiis oo ku hooyo ah wax kaloo dhaxlaa meeshii ma joogaan awowgiia xoolihii dhan wada qaadanayo alikhwatu liumin waxba meeshaas kuma laha liannahu waxaa weye awowgii waa asal oo dakara oo waarith ah haddiiba ay taas tahay waxba kuma laha kow aabbana min baabi awlaa waabo aabbihii alikhwa alashiqaaxa oo xijaabay ikhwa liumin maba imaan karaan meeshi marka wayafdulu ibnu lummi macnaha kaafiyadii buu wax u waayey macnaha wuu ku haboon yahay ibnulummigii bilisqaadi dhicid biljadi oo ku dhaca yacni ana ibna alummi aw aw alikhwa liummin yuxjabuuna biاljadi ee fafhamhu arrintaas fahm cala ixtiyaaطin si ay digtoonad ku jirto oo xadar ay ku jirto oo ha u malaynin ikhwat liumin iyo alikhwat alashiqaa inay isku xugum yihiin ha umalaynin wa bilbanaati wa banaati اlibni jamcan wawixdaana faqul lii zidni wayafdulu hadana ibnu اlummi biاlisqaadi bilbanaati buu ku dhacayaa hooyadii canugeedii wiilkeedii wuu dhacayaa bilisqaati bilbanaati buu ku dhacayaa wiilkii gabdhihiisi iyo wa banaati libni wiilkii wiilkiisii gabdhahoodii gabdhihiisi jamcan ha noqdeena wa wixdaanan ha noqdeena ee faqul lii waxaa tidhaha zidnii waxaa la haddana ikhwatu liumin waxay kaga duwan yihiin ikhwat lashiqaa waxay kaga duwan yihiin alikhwa alashiqaa ama alikhwa liab wiilal un baa xijaabi karay meydka wiilkiisa ama wiilkiisa wiilu dhalay aa xijaabi karay gabdho waxbay la dhexlayn waataan lahayn laakiin alikhwatu liumin wiilal iska dhaafa gabdhihiina way xijaabayaan oo tan in hadda wiil in lagu xijaabaya kii horaaba laga fahmaybo wixii kulu maa kaana alikhwaةu liabin aw اlashiqaa yuxjabuuna faabnaau alumi muxjabuuna ayda bihim waxaa dheeraad eh haddana walaalihii hooyada ay dhashay waxaa lagu xijaabaa farac waaris oo dhan hadduu wiil yahayna waaba tan soo sheegno walaaloo dhan ay xijaabayaan ko hadday gabdho yihiinne alikhwat lumin waa xijaabayaan mithaal ahaan nin baa dhintay gabadhiisa iyo walaalkiisu ku hooyo ayuu ka tegay gabadhi nisaa la siinaya niska kale nin dhexlaa loo raadinaya alakhu liumin waxba kuma laha waxaa leeya farac waaris ahaa joogo niska hadday qaadato marka adeer iyo walaal kale iyo ibnalakh qaraabo kale loo raadinaya dhow larxaam buu noqonaa dhularxaam marka sidaas waa wabilbanaati buu ku dhacayaa waladkii hooyada ay dhashay bilbanaati gabdhihii oo meydka u dhalay iyo wa banaati libni wiilkii meydkii wiilkiisa gabdhihiisi nin baa dhintay wuxuu ka tegay wiilkiisa gabar u dhalay iyo walaalkiis oo ku hooyo ah ama walaashiis oo ku hooyo isku mid leh waa xukumkooda marka hadday saas tahay waxaa la siinaa baa laleeyahay mithaal ahaan waxa weeyaan wiilkiisa gabadhii uu dhalay kow aa joogto walaalkiisa oo ku hooyana waa jooga adeerkiisna waa jooga waxaa laleeyahay gabadhan wiilka meydka ou dhalay nisay leedahay liannahu binta sulbi meesheeda la keena kow alakhu liumin walaalkii hooyada ay dhashay waxba ma laha inta soo hartay maalka adeerkiyaa la siinaya maxaa alakhu liumin wax loo sii waaye waxaa joogtaa lagu leeyahay meydka wiilkiisa gabar uu dhalaa joogto wa banaati libnidaas waa markaasuu ri jamcan wa wixdaanan gabdhahaas ama mid ha noqoto ama ama jamac ha noqdeeno xukumkisku mid waa nin baa dhintay gabadhiisuu ka tegay ama ma ahee wiilkiisa gabadha uu dhalay u ka tegay ama ma ahe gabdhihiisa gabdho badan uu ka tegay ama wiilkiisa gabdho badan ka tegay intaba walaalkii oo hooyada ay dhashay waa ku xijaaban yahi marka jamcanta wuxuu yaalaa gabdhihii waay ee walaalihii ma ah jamcan gabdhaha meyd ka dhalay jamac ha noqdeeno wa wixdaanan mid kelikeli ha noqdeeno ee waxa weeyaan hooyadii ilmahay dhashay waa ku xijaaban yihiin intaas waadix weeyaan faqul lii zidnii macnaha waxa weeyaan intii xajbiga ka dhiman iyo dhammaystir waa iska tamaamulbeyt weeyaan intaa waa la fahmay huma banaatu libni yasqudna mataa xaaza lbanaatu thuluthayni yaa fataa ilaa idaa casabahuna dakaruu min waladi libni calaa maa dakaruu huma banaatu libni wiilkii gabdhihii uu ka tegay yasqudna way dhacayaan mataa xaaza albanaatu gabdhihii markay macnaha qaataan athuluthayni hadday qaataan yaa fataa wiili habow fiiriyaa nin baa dhintay laba gabdhood ou dhalay ou ka tegay iyo wiilkiisii dhintay gabar uu ka tegay ou awowe u yahay iyo iyo walaalkiis marka masaladaas see see loo qaybinayaa saddex baa lagu dhisayaa aye banaatu sulbi gabdhihii ou dhalay laba gabdhood waaye hadday laba gabdhood yihiin maxay qaadanayaan thuluthaan yuusiikum اllahu fii أwlaadikum liلdakari mithlu xadi اlأnhayayni fain kuna nisaaءa fowqa اthnatayni falahuna thuluthaa maa taraka labadii gabdhood oo nimeydka dhalay thuluthayna la siinaa ayib gabadhii oo wiilkii wiilkiisi ou dhalay wiilkii waa dhintay gabadhiisay waxba ma laha maxaa yeelay thuluthaynkaanay wax kulahaa lahayd thuluthaynkii haddiiba gabdhihii meydka u dhalay ay dhammaystirteen gabadhaas wax uma harin inta soo hartay walaalkii iyo adeerkii iyaa la aadinaya laakiin maataa idaa xaaza albanaata thuluthayna lyidhi haddayna banaadka thuluthayn qaadanin oo waa maxay ayadee hal gabaruu ka tagay meydkii hal gabaruu ka tagay wiilkiisina gabaruu ka tagay marka waxaa leeyahy gabadhan uu meydka ka tagay bintu sulbiyaa la yidhaahdaa nisfulmaal bay leedahay gabadhaas oo wiilka ka dhintayne ou ninkan meydka awow u yahayne sudus ay leedahay takmilata thuluthayn marka ma dhicin maxayna u dhici weysay liannahu thuluthaynkii ay wax ka dhiman yihiin banaad haddayba yihiin thuluthayn ma dhaafi karaan marka haddii banaatu sulbi thuluthaynkii wada qaataan banaatu libni wax uma harayaan sidaasay ku dhacayaan laakiin sidii ku soo mari karaan ilaa idaa casabahuna dakaru ilaa idaa casabahuna dakaru dakar oo la darajaa inuu casabeeyo maahine oo min waladi libni wiilkii waladkiisa kamidi calaa maa dakaruu siday sheegeen tan miithaalkeeda waxa weeyaan nin baa dhintay laba gabdhood buu ka tegay waxaa kaluu ka tegay wiilkiisina wiil iyo gabarow ka tegay ayib wiilkaas waa dhintaya ninkaa meydka laba gabdhou ka tegay iyo wiilkiisio wiil iyo gabar ka tegay wiilkaasna waa dhintay marka hala dhaxle markii la yihahd gabdhihii oo aabbahaas dhalay thuluthayn ay leeyiin liannahu laba iyo wax ka badan waa thuludka soo haray waxaa la siinaa wiilka labadiiu ka tago wiil iyo gabar ahay oo falidakari mithlu xadi lunhayayna loo siinaa macnaha saddex qoryaa loo dhigaa labana wiilkaa qaadana gabadhaas marka oo wiilka dhintay ou dhalay maanta waxay wax ku heshay walaalkeeda garab istaagan walaalkeed baa casaba ku qaadanaya wuxuu leeyahy walaal iyo adeer iyo lama raadi kara aniga casaba ah oo farac waarith ah marka gabadhii waa dhici lahayd laakiin maanta waxaa kor u soo qaaday walaal ayada la darajo ah yay heshay la darajadaas inuu waxaa isku mid ah yani inuu hal wiil wada dhalay inay laba wiil wada dhaleen mathalan nin baa laba gabdhoodu dhalay laba wiilna waa dhalay labadii wiil midna gabarow dhalay midna wiilow dhalay labadoodii waa dhinteen awowgii baa maanta dhintay marka awowgii waxaa u joogta laba gabdhood ou dhalay thuluthaynay qaadanayaan labadii wiil waa dhinteen waxay ka tageen gabar iyo wiil marka labadaas waa isku darajo labadaba awowow u yahay marka walaalkeed waana in adeerkeed in adeerkiis in adeerkeed waay waxaa weeyaan waa dhaxalsiina casabadii uu soo gelinaya marka falidakari mithlu xadil unthayna la siinaya marka hadii haddii thuluthooyinka la qaato gabdhihii oo wiil ka dhalay wax kuma laha ilaa walaal ayaga la darajo ah oo ayad aabbaheed ou dhalay ama adeerkeed miduu dhalay ayada la darajaa in la hela maahine oo casabo ay ku qaataanoo maalkii falidakari mithlu xadi lunhayn ay ku qaataan mooye ilaa idaa casabahuna dakaruu inuu dakar casabeeyo maalkii la qeybsado oo min waladi libni ah casabadaas macnaha gabadhii dhici lahayd wiil oo ayada walaalkeed ah ama adeerkeed u dhalaala darajo ah joogo markaa waxbay ka dhexlaysa markaasuu wuxuu uri wamilahuna alakhawaat alatii yudliina bilqurbi min aljihaati ida akhadna fardahuna waafiya asqadna awlaadi labi lbawaakiya wain yakun akhun lahuna xaadira casabahuna baatinan wadaahira intaana hal macno isku wada xiran waay wa milahuna kuwaas waxaa lamid eh banaat libni waxaa lamid alakhawaatu walaalihi allaatii akhawaatko yudliina dhowaanay meydka bilqurbi dhowaasho min aljihaadi ugu soo dhowaanay wuxuu rabaa inuu ku yihahdo alakhawaat shaqiiqaat bas intaas keli a waay bimacnaa waxa weeyaan waxaa lamid meesha hadday joogaan gabdho walaala ah oo meydkii labada jiha ugu soo dhowaanaya oo ku aabba iyo ku hooyo ah min aljihaad bimacnaa jihati اlumi wa jihati اlab wa mithlahuna waxaa lamid e banaati libni waxaa lamid eh iyo banaadkii alakhawaatu a lamid e allaatii akhawaatko yudliina dhowaanay min aljihaati bilqurbi ila almeyiti biyudliina bilqurbi dhowaasho kusoo dhowaanay min aljihaati ay kasoo dhowaadaan labadii jiha macnaha ab iyo umay meydkii la yihiin meydkii ay ku aabba iyo ku hooyo yihiin idaa akhadna hadday qaataan alakhawaatu shaqiiqaat hadday qaataan fardahunna faradkoodii waafiyan asoo dhammaystiran asqadna waxay ridaan awlaada alabi aabbaha awlaadkiisay ridaan albawaakiya ee oynay hadda waxa weeyaan asqadna awlaad alabi waxaa lagala jeedaa alakhawaat liabin a lagala jeeda maxaa weeyaan alikhwa liab ma ridi karaan mithaal ahaan nin baa dhintay wuxuu ka tegay labadiisa walaa laba gabdhood oo la hooyo iyo la aabba ah iyo hal gabar oo la aabba ah yuu ka tegay dayib labada gabdhood oo la aabba iyo la hooyo ah waxay qaadanayaan thuluthain maalkii saddex marka loo dhiga laba qeybay qaadanayaan tii ku aabba ahayd waxay ka dhexlaysaa inay meesha ku oyso keli ah yacni bawaakiya hadda fiiri albawaakiya markii la yidhi gabdhaa loo jeedaa gabadhaas way dhacaysa laakiin haddii badala اlkhti liab hadda wiil ahaan lahaa oo laba gabdhood iyo walaalkiisoo ku aabba hadduu ka tegi lahaa labada gabdhood markay thulu qaataan thuluthain markay qaataan labada gabdhood oo ku aabi ku hooyo ah kuwa oo maxaan ku yidhahda walaalka ku aabba a maalka intiisa kale casabuu ku qaadan lahay laakiin gabadhan faraday wax ku dhaxashaa walaal oo soo casabaynaana ma joogo marka ukhtu liab way dhacaysaa markaasuu wuri idaa akhadna hadday ay qaataan walaalihii ashiqada ahay fardahuna faradkooda waafiyan asoo dhammaystiron thuluthaynka hadday qaataan asqadna waxay tuurayaan oy ridayaan awlaada alabi aabbaha awlaadkiisa albawaakiya ee oynay awlaad alabidaas waxaa lagala jeedaa alakhawaat liab a lagala jeedaa alikhwa liab ma ah markaasuu kadaba tego wuxuu yidhi haddane wa in yakun haddii uu yahay akhun walaal lahunna haddii walaal ay leeyihiin xaadiran xaal uu yahay mida joogo mase wa in yakun haddii uu yahay akhun walaal lahunna ayaga walaal u ah xaadiran mid jooga haddii uu yahay casabahunna gabdhihii oo ku walaal xagga aabbaha ku walaal kaga ahay wuu casabaynayaa baatin wa daahiran mithaalka waxaa ka mid e nin baa dhintay laba gabdhood oo ku aabba iyo ku hooyo ah uu ka tegay iyo wiilku aabba iyo wiil ku aabba wiil iyo gabar oo ku aabba a dheh afaruu ka tegay laba gabdhood waa ku aabba iyo ku hooyo wiil iyo gabarna waa ku aabba keli ah labada ku aabba iyo ku hooyo ah huluthain ay qaadanayaan yastaftuunaka qul illaahu yuftiikum fi lkalaalati in imru'un halaka laysa lahu waladu walahu ukhtun falahaa nisfu maa taraka wahuwa yarihuhaa in lam yakun lahaa walad fain kaanat athnatayni falahuma athuluthaani labadii walaal oo ku aabba ku hooya huluthaankaasay qaateen hulukii soo haray gabadhii haddii keligeed ahaan leed way dhici laheyd laakiin maanta walaal ku darajo ah joogo walaalkiibaa wuxuu leeyahay maalka intii ka dambaysa anigaa iskale ayadana way soo gara istaagaysaa anigana waan kula dhasho kula aabbaan ahay markaasaa loogu qeybinaa falidakari mithlu xadi lunthayayni qoriga soo haray baa saddex loo dhigaa labana walaalkii ku aabbahay gabadhina qoray qaadanaysa sidaasa ayaa loo yaqaana marka wa in yakun haddii uu yahay akhun walaa lahuna ay lilakhawaati liabin kuwii oo meydka ku aabba ahay walaal hadday qabaan oo iyagana ku aabbe eh xaadiran a soo joogo casabahuna wuu casabeeyaa oo maalkii u la qeybsadaa baatinan wadaahiran iska dhamaystir waay ayib taas waa mithaal waadixa waay walaysa bnu اlakhi biاlmucasibi man mihlahu aw fowqahu fi اnasabi walaysa ma aha ibnu اlakhi walaalkii wiilkiisa bilmucasibi mid wax casabeeya ma aha man dumar ma casabeeya mihlahu asiga lamida aw fowqahu ka saraysa fi nasabi nasab mid kaga saraysa wax kuma siiyo mithaal ahaan waxa weeyaan nin baa dhintay wuxuu ka tegey walaalkiis wiilow dhalay iyo gabarow dhalay walaalkii waa dhintay ah walaalkii baa dhintay wuxuu ka tegey marka walaalkaas dhintay wiil iyo gabar yaa dhaxlaya walaalkii keligi wiilkii oo walaalkii dhalay basaa dhexlay gabadhii la darajaheed wax ma dhexlayso oo lamid ma aha wiilkii wiilkaadi hadii hadda aad ka tagtid gabar iyo wiil hadaad ka tagtid ama wiilkaadi gabar iyo wiil hadii uu ka tago way ku dhexlayan labadoodii laakiin walaal iyo adeer iyo haddii la aado waxaa weyaan adeer eedda lama dhaxasho maxaan ku irahdaa walaal gabadhii la dhalatay way la dhexlay laakiin wiilkii walaalkii wiilkiisa haddii la gaaro rag unbay ku haraysaa dumarkii way harayaan nin maa dhintay waxaa dhexlayo walaalkiis wiil iyo gabar uu dhalayaa joogo wiilkii baa la siinayaa gabadhi kuma jirto waxaa lamid taas milahu waaye asigay la darajo tahay milahu taas waaye aw fowqahu hadday ka saraysane mathalan walaalkaabaa yaa nin aa dhintay walaalkiis gabar u dhalay uu ka tegay iyo walaalkiis wiilu dhalay wiilu sii dhalaa joogo fiiri wiilkii waxa weeyaan awow u noqonayaa wiilkii waxa waaye walaalka wiilow dhalay wiilow sii dhalay aa keligi joogo intii kale waa dhinteen iyo walaalka wii gabarow dhalayna waa joogtaa gabadhii way ka saraysaa meydka iyadaa kaga soo dhow wiilkiina eedahanay uga aadan tahay maca daalika waxaa laleeyahay iyadoo meydkii ugu dhow yaa dhaxalkii waxaa la siinaa wiilkii walaalkaa ahay wiilkuu dhalay kii uu sii dhalo saddexaada maalkii la siinaa gabadhaanu walaalkaa ou dhalo hadda joogto waxba malaha walowba meydka ha kaga dhawaatay liannahu gabar bay noqotay daraja thaaniya waa laakiin walaal hadday yihiin gabar iyo wiil waa ku dhexlayaan haddii walaal yihiin laakiin haddii walaal waxay dhaleen la yidhaahda wiil unbay ku haraysaa gabar waxba ka malaha walaysa bnu lakhi wiilkii walaysa bnu lakhi walaalkii wiilkiisii ma aha bilmucasibi mid casabogeliyo man gabar ma casabgelinaya milahu asiga lamid ah oo waxa weeyaan walaalka wiilkou dhalay iyo gabadhou dhalay ku wada dhexli maayo wiilka keli ah ku dhexlaya gabadhii lamid aheed ma dhexlayso aw fowqahu midii ka saraysay walaalkaa gabadhiisa oo joogto yaa wuxuu ku dhexlaa walaalka wiilkou dhalay wiilkou sii dhalaya ku dhexlaya ayadaa ka saraysa maca daalika marka ayadana ku dhexli maysa baa laleeyahay marka intaas musanifku wuxuu kugu sharxay waxa la yidhaahdo xajbu lxirmaan qufkii oo dhaxalkii loo wada diiday bilkuliya kulligeed loo diidaa la yihahdaa xajbu lxirmaan xajbu nuqsaan wuu noo soo sharxay oo markuu ahlulfaraa'idka qeybinay ninkii daki ah wuu ka fahmay oo zawjkii markaan soo joognay marna nisuu ku dhexlay haddana wuxuu noo soo laabtay rubac inuu ku dhexlay xajbu nuqsaan waay zawjka hadda fiiriyaa alintiqaalu min fardin aclىa ilىa fardi adnaa waxaa la yihahdaa xajbu nuqsaan zawjkii mar wuxuu ku dhexlay nis haddii zawjadii u dhexli lahay ay caruur ka tagto zawjkii marka naqsiyaa galay ma la xirmaaninayo oo dhaxalkii waxuu ku leeyahay laakiin nuskiyaa laga soo raraa rubculmaala la keenaa waxaa kaas mithaal u yahay xajbu nuqsaan oo min fardin ilaa fardin adnaa waay wuxuu geli karaa baa lagu leeyahay zawj iyo zawja iyo hooyo iyo aluktu liab iyo bint libni shantaasuu galaa zawjadii waxaana soo martay rubac iyadoo wax ku dhexlaysa hadduu meydka oo zawjkeeda waxba ka tegin hadduu ilmo ka tagana thumanay usoo wareegay hooyadii waxaana soo dhaaftay thuluth hadday walaale iyo ilmo wax dhexla ay joogin thuluth ay wax ku dhexlaysa hadday labadaas mid kamid ay joogaanna sudusay usoo wareeganaysa alkhtu liab hadday keligee tahay nisay dhexley hadday ukhtu shaqiiqa la joogtane sudusay dhexlaysaa wahaakada waxaa wey alintiqaalu min fardin aclى ilaa fardin adnى waxaa dhici karta alintiqaalu min alirthi bاtacsiib ila alirthi bاlfard qofkii inuu casabo wax ku dhexloo laga soo raro oo fard loo soo raro awowgii iyo aabbihiiyaa taas ku dhacda awowgii iyo aabbaha nin hadduu dhinto oo aabbihiis ka tago ama awowgiis keligiis uu ka tago maalka ayagaa iskale laakiin ninka hadduu dhinto wiilna ka taga aabbihiisna uu ka tago aabbihii casaba wuu ka soo wareegaya wiilkii casaba noqonay xoolihii wada qaadanay aabbihina sudusou ku leeyahy bas alintiqaalu min alirthi bitacsiib ila alirthi bilfardiya baa la yidhahda waxaa kamid ah alintiqaalu min alirthi bilfardi ila alirthi bitacsiib nin fard wax ku dhexlay yaa waxaa loo soo wareejiyey casaba mithaal ahaan qaada gabadhii oo gabadhii aabbihi u dhalay gabadhi aabbaha u dhalay keligeed hadduu ka dhinta aabbaheed nisay kulahaa lehayd fiiriya nin baa dhintay gabarhuu ka tegay gabadhaas maalka niskiisa ilaa niskal dhaxal kalea loo raadinay laakiin gabadhaas haddii walaal uu la dhashay uu joogo fiiri marka maalkii niska ka qaada laheyd thuluthay ka qaadanaysaa liannahu saddexaa loo dhiga laba ulna wiilkaa la siinaya hal ul ayada keligeedaa la siinaya marka ayadoo farad ku dhexlaysaa ugu khayr badnayd inay casabo walaalkeed wax kula dhaxasho marka kaas naqsigaa la yidhaahdaa hadda markeed u fiirsatid wixii musanifka uu noo soo qeybiyey oo markiin ahlulfuruud ku jirnay cid kastoo soo noqoto faradka soo noqoto meel kala timaado waad arkaysaa naqsiga ku imaanaya kaas xajbu nuqsaana la yihahda midka maanta uu noogaga hadlayne xajbu lxirmaan qofkiioba loowada diida bulkiliya la yihahda wallahu aclam wsala allah wslm calaa nabiyina muxamed waaalihi wa saxbihi ajmaciin